bartamihii bishan sebteembar ayaa maxkamadda waxaa loogu yira adduunka i c j waxay qaramada midoobay horkeentay qaraar ka hadlaya cawaaqibta siyaasadeed ee ka dhalan karta duulaanka yahuudda ee ka dhanka reer falastiin si xubnaha qaybta ka ah golaha qaramada midoobay ay arrintaas uga codeeyaan dowladda federaalk ayaa ka mid noqotay labiyi toban dal oo aan gebi ahaanba wax codda ka dhiiban arrinta la xidhiirta ajandaha ay golaha horkeentay maxkamadda i c j kaas oo baday dowladihii kasoo qaybgala ee kulanka ay ahaa uga codeeyeen iyagoona sheegay in ficilada yahuudda ay cawaaqib siyaasadeed yeelan doonaan inta aanu xaalku sidaasi gaarin ay wanaagsan tahay in la joojiyo dhibaatada ka dhanka reer falastiin ka aamuska qodobka la horkeenay qaramada midoobay ayaa ka dhigan in wakiilka ka socdo dalka uu goobta codbixinta isaga baxo xilliga codbixinta dhacayso inta badan waxay dalka u sameeyaan si ay uga fogaadaan caqabado u imaan kara haddii ay codkooda dhiibtaan horey ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xasan sheekh maxamuud wuxuu maamulka yahuudda ee xoogga ku haysto dhulka falastiin ku tilmaamay dowlad iyadoona warbaahinta yahuudda tilmaamtay inay socdaan wadahadallo xoogan oo lagu doonayo in dowladda federaalka ay caadiyeyso xiriirka ay la leedahay yahuudda
israa'iil waa dowlad waa awood ka jirta gobolka waxayna leedahay dhammaan kaabayaashii ay ku sii ahaan lahayd awood goboleed annagu waannu aqoonsannahay jiritaanka israa'iil waana aqbalnay inay tahay dowlad dhab ah
mas-uuliyiinta dowladda federaalk ayaa marar badan warbaahinta iyo mimbarada isla soo taagay in maamulka sahaa'inada ee yahuudda uu yahay dowlad madax bannaan taasoo ilaa iyo haatan u muldooxaysa shacabka dulmadiidka ee reer falastiin reer falastiin iyo kooxaha muqaawamada ayaa iyagana dhankooda isku dhaarsaday inay la dagaalamaan yahuudda xaaqidiinta ah ee u xusul duubaya in dhulka falastiin ee ku yaala masjidka barakaysan ee al aqsa la wareegaan